galada barawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa lagu qabtay doorashada qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaaligaahi ee soo socda waxaa doorashadaasi ilaa iyo toddoba kursi lagu doortay maanta magaalada barawe warbixintan ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ilaa toddoba kursi ayaa lagu doortay magaalada baraawe waxaana kursi walba ku tartamaya laba musharax kursiga ugu horreeya ee maanta baraawe lagu doortay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa hob boqol lixdan iyo shan waxaa ku tartamayey brofesor saalim cali oo ibrow oo horay ugu fadhiyey kursigaasi iyo aadan cusmaan brofesor saalim cali oo ibrow ayaa helay toddobaatan cod halka musharaxii la tartamaya aadan cusmaan uu helay toban iyo shan cod suldaan warsame suldaan cali oo ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada baraawe ayaan weydiiyey siday u socoto doorashada magaalada baraawe ka socotaa maanta waxaan joognaa horta ku simanahay caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baraawe ayaan joognaa waxaana ka dhacday doorasho hadda waxaan ka soo baxnay kursigii u horeeyey waana deegaan doorashadii labaad ee koonfur galbeed ee lagu qabtay marka laga soo tago baydhabo oo lagu qabtay deegaan doorashadii koowaad kana kii labaad ayadoo la fulinayo heshiiskii september kursiga labaad ee tarsigiisu yahay hob boqol iyo lixdan iyo kow waxaa ku guulaystay yuusuf maxamed aadan oo helay siddeetan cod halka musharaxii la tartamayay cabdulaahi xuseen faarax uu helay toddoba cod kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu ahaa hob afartan iyo afar waxaa ku tartamay laba musharax oo dumar ahaa waxaana xilka xildhibaannimo ku guulaysatay maryan maxamed cali oo heshay toddobaatan iyo saddex cod halka faadumo xasan cumar oo la tartamaysana ay heshay toban cod kursiga afraad ee tirsigiisu uu yahay hob toban iyo lix waxaa ku guulaystay xuseen cali xaaji oo helay siddeetan iyo kow cod halka musharaxii la tartamayey ismaaciil xuseen uu helay toban cod xildhibaan xuseen ayaa afartii sane ee lasoo dhaafay ahaa sanatar ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen ayaa kursigaasi markii uu ku guulaystay kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa aadaa ugu faraxsanaya doorashada maanta ka dhacday baraawo iyo in baraawo ligu doortaba aadaa ugu faraxsanaya ergada i dooratay oo sida hufnaan iyo jacaylka iyo rabitaanka igu dooratan aadaa ugu mahadcelinaa afartii sana lasoo dhaafay waxaa ahaa sanatar wax badan waa ka soo qabtay deegaanada aa ka soo jeeda ee koonfur galbeed afartan sanana waxaa ka qaban doonnaa intaan inka badan insha allah ilaah hadduu didan annaga waxaan nahay dad dhallinyar ah oo dhiig furan waxaa diyaar u nahay mar walba dowladnimada inaan ka shaqeyno dadkeen iyo dalkeen inaan u shaqeyno insha allah waana ka shaqayn doonnaa inta ay nafta noogu jirto kursiga shanaad ee tirsigiisa uu yahay hob boqol konton iyo labo waxaa ku guulaystay cabdulaahi cumar abshirow oo helay siddeetan iyo saddex cod halka axmed xasan geedi oo la tartamayana uu helay toban iyo lix cod xildhibaan abshirow ayaa afartii sane ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga uu maanta ku guulaystay farxad badana igu jirto maadaama mar kale ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob boqol konton iyo labo oo aan ku fadhiyey shantii sana ugu dambeeyey shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay guushaan waxay noqon doontaa guul aan idinku shaqeeyo kursiga lixaad ee tirsigiisu uu yahay hob boqol konton iyo kow waxaa ku guulaystay cabdulaahi xuseen cali oo helay toddobaatan iyo siddeed cod kursiga ugu dambeeya ee tirsigiisa uu ahaa hob boqol konton iyo saddex waxaa ku guulaysatay farxiin maxamed cabdi oo heshay siddeetan iyo siddeed cod waa kan nuurudiin ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed oo ku dhawaaqaya qaar ka mid a natiijada kuraasta maanta lagu doortay magaalada baraawe kursiga lixaad sidoo kale waxaa ku tartamayey laba murashax oo rag ah sumadda nambarskiisu ay ahayd hob boqol konton iyo kow murashax waxaa ku guulaystay cabdulaahi xuseen cali wuxuuna helay codo dhan toddobaatan iyo siddeed halka murashaxii la tartamayey uu helay codo dhan toban iyo toddoba cod kursiga toddobaad golaha shacabka hob namber boqol konton iyo saddex waxaa ku tartamayey laba murashax oo dumar ah waxaana ku guulaysatay marwe farxiya maxamed cabdi oo heshay codo dhan siddeetan iyo siddeed cod halka marwadii la tartamaysay ee heshay codo dhan labiyo toban cod koonfur galbeed waa maamulka keliya ee hergeliyey in magaalada labaad lagu qabto doorashada xildhibaanada sida ku xusan heshiiska toddoba iyo tobanka sebteembar mukhtaar maxamed catoosh v o a baraawe